maanta waxaynu waxa weeye arrintan u jira waa doorasho doorashada horta innagaa iska leh adduunku inalama leha innagu haddayna waxayna si aynu aragno si ay nagu fiicnaanayso cidna ugama martinihin walaalayaal international communitiga la sheegaya wada shaqayn baan leenahay waa soo dhowaynaynaa laakiin inooma digteed garanaysa innaga sida soomaaliya innagu dalkayna xor baynu nahay walaalayaal xor baynu nahay bal ka warramayna dekadda somalilan iyo iyo dhiibi weyn bal maxaa xasan ka kala ilahay maan kuu dhaariyay waa dadkayni waa dad waarana baad moodaayo xadba ma leh baad moodaa ilaa xuduudba ma leh wariyaasha waxaan leenahay walaalayaal waa nin aan waxba inagu darsan danteena hawada annagana weydiiye xasan shale maxaa ka gale maxaan ogeen ta boosaase ma ogoo ta kismaayo ma ogeen ta berbere maxaa ka gale ilaah baad moodaayo dalkeena innagaa leh cid ina qasbisaana ma jirto insha allahu tacaala